waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kii dhowaan la bandhigay cusbitaallo maanta aynu inagu maamulnaa jiraan oo la soo noqonnay xuquuqul insaanka iyo konfenshannada ama heshiisyada looga baahnay ee waaweyn meel badan ka gaadhnay konton iyo toddoba sharci iyo siyaasadood ay xukuumadda ka meel mareen madaxweynuhu shuruuc badan saxeexay haddana saxeexi doono qaar kale oo kale ummadda soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa iskale waa inaynu talada shacweynaha soomaaliyeed dib ugu celinaa madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda soomaaliyeed taladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadoodoo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno ummadda soomaaliyeed bay u taallaa haddii cid kale ay dooranayaan ummadda soomaaliyeed bay u taallaa laakiin innaga maxaa laynaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabannoo suurto gelinnay maya nuclear inaannu samayno waxa ka dhow inaannu dib u habayno amniga haddaannu suurtogelinnay arrimihii bulshada waxbaan ka qaban karnaa haddaannu suurtogelinnay dhaqaalihii dib baannu u habaynay oo sistem iyo nidaam dunidu ku soo hirato oo ay inagu soo dhowdahay deen cafiskii dhowaan maraykanku a ogeydeen howlaha waaweyn ee tallaabooyinka hore aan u qaadnay inay hirgaleen haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah ummad yahay yaynaan werwerin wuxuu yidhi hadraawin rag siyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanu suurayn yidhi anigu ansaxo siyaasadda hoggaan baynuu leynay madaxweyneynuu leynay madaxweynehun wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay tahay in dalkan ay ka hirgasho laba kun iyo labaatan ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka xisbiyada badan waxaan si dhow ula socday doodii golaha shacabka ee sharcigii doorashooyinka annaga xukuumad haddaanu nahay madaxweynuhuna siyaasadda inagu hogaaminayay wixii ra'yi iyo fikir iyo tale aynu haynay intiisa sharciyaedkii inaga gudbay baynu ku ururinay annaga halkee loo socdaa dadka leh annaga halka loo socdaa sharcigaas baa inoola muuqatayoo golaha shacbigaanu u gudbin golihii shacbigu waa ka dooday warwarka iska daaya waxay idinku badinaysaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo xisbiyo lagu tartamo waxaan idin xasuusinayaa lixdankii haldoorkii hargeysa wuu hadhay laba qof oo midna beelaha laga tirada badan yahay ah midna dadka deegaan ahaan aan ka soo jeedin hargeysa ah ayaa ka soo baxay beelaha yaryar waxa ay ugu badinaysaa hal qof iyo hal cod waa arki doontaan haddii aan dareen ka qabno dhuwooboliga wax badan baan saxayaa maantee nin baan sheekaysanno warba halkan maxaa uga guuxaysaan baan ku idhi wuxuu idhi niyahaw dhuwoobeligii baa laga guuray oo aad ka cabanayseenoo monooboli baa loo socdaa war waxaa waxba kama jiraane waxa uu suurto gelinayaa in talada soomaaliyeed ay dadku yeeshaan annaguna haddaannu nahay xaq u leenahay inaannu issharrixi karno ka qayb keli karno tartanka talada soomaalidu ay iska leedahay marka aynu ka shaqayno in aynu ka wada shaqayno haddaan suurto gelinay qorshihii qaranka haddaan suurto gelinay amnigii dhammaanteen innagoo isku dhan cir taraare rag waa toli karaa taake labadeeda laba kun iyo labaatan in dadka soomaaliyeed doorasho u tareeraan soo ballani nooma aha
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali